Laba qof ayaa la dilay kadib markii maleeshiya beeleed ay ku weerareen miyiga Galdogob waxaana sidoo kale saddex qof oo isku qoys ah lagu dilay miyiga Galdogob. Dilalkan ayaa salka ku haya aano qabiil. Aadan Cabdinuur Galaal oo ah gudoomiyaha deegaanka Dhabbad ee gobolka Galguduud ayaa VOAda uga waramay wixii ka dhacay miyiga Galdogob.
halkan hadda waxaa dhacay saddex nin ayaa dhimatay waxaan marka leenahay dadka ay ka dhinteenna waxaanu kula hadlaynaa annagoo ah maamulkii degmada dhabbad odayaashii hadda ka hor hadlay arrintaas waxaa la rabaa in laga samafalo dhibaato dhibaato inaan lagu darin sidaa la rabaa sidaas weeye caqliga inuu taliyaa la rabaa odayaasha iyo culummada iyo maamulada iyo ummadda oo dhan waxaan u baahannahay saakay meeshaan loogama baana col iyo balaayo loogama baana weliba dadka dhibaata haysa oo hadda ninkaan halkaas dhintay ee niman soo guurtahay ahaayeeno abaar iyo waxaas mataqaanaa reeriya arrin ay uga dhaceen sidaas awgeed baa mataqaanaa dhibaatadaas u dhacday haddeeraan la hadlayna waa kun u noqonayna waa kun u noqonayna waa kun u noqonayna carrada nabad bay u baahan tahay meel kastaaba nabad bay u baahan tahay maxaa tillaabo ah oo maamulka qaaday markii dhacdadaa dadka rayidka ah lagu dilay wallaahi haddee maamulku wuxuu qaaday waa la qaaday oo haddee laba waxyaaloodba waa la qaaday marka ugu horeysa dadkii waa loo tacsiyeeyey nimankeed a saacadda haddeer waa lagu raabtoogaa ilaa saacadda haddeer waa lagu raabtooga waxaa sidoo kale jirtay dhacdooyin kale oo iyana deegaanka ka dhacay dad rayida ah oo xoolo dhaqato ah caruur iyo lagu laayay sidoo kale dad kaleoo rayida iyagana xoolo dhaqato ah la laayay arrimaha oo idil dadka dariska wada ah ee halkaa wada degan ma jiraan ilaa iyo hadda wax kulamo ah oo laga yeeshay sidii wax looga qaban lahaa walaal midaan kaleeto oo reerkii dadkii la laayay dadkan aad arkaysid mid walba aanu daba joogaa hebel baa dilay ana waa dilayaa buy arrintan hadda oo kaleeto oo ka dhacday aagaas waxay ahayd saddex nin ayaa lagu dilay mataqaanaa meel u dhaxaysa dhul iyo gaxandhaare u dhaxaysaa lagu dilay kuway la dhasheen baa duulay ayana dadkaasay soo laayeen waxa o dhan waxa weeye hebel baa i dilay ana hebel baa dilaya weye hadda meeshii dawladaha u baahan tahay dawladdiina hadda kolley madaxweynihii hadda galmudug waa joogaayo hadda hadduu yimid waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo galmudug gobosheedii galisoor bay taallaa galisoorna waxaa looga ballamay oo u ballan qaaday in gobosha uga horeysa inuu galisoor dhigo si mataqaanaa nabadii looga shaqeeyo middaa kaleeto oo saddex labada nin dhibatana taas waxa weeye iyadana waa nooc kale oo waa puntland aageeda waxay ka dhacday kollay odayaashiina waa hadleen arrin socotaana ma ahayn labadaan reer waa kala bedelan tahay saddexdaa ninoo la dilay iyo dadkaas kaloo halkaa lagu laayay hadaadaa sheegaysa dagaal aaliyaha ka socda nimankaas guddoomiye soo ma habboonayn intiinan sugin dawladda iyo maamulka sidii arrintaa usoo gacan gelin lahaa in ka odayaal ahaan deegaan ahaan adinku aad is aragtaan ka wada hadashaan maadaama dadka ay wax dhex marayaan dad deegaanka idinla jooga oo ehel iyo qaraaba iyo maamul iyo madaxba aada u tihiin ay yihiin walow aada baad umahadsan tahay arrintaas annagu ilamaa ilamaa sagaashan sagaashan iyo afartii sagaashan iyo shantii sagaashan iyo lixdii ayaanu arrintaa bilownay mar baan hadba meel kugu tagnaa mar baan hadba meel kugu tagnaa arrintaan ma ahan waa arrin culus weeye sababtu waxaaba la isku haystaa wey deegaan waxaa la isku haystaa deegaan weeye waxaa la isku haystaa marka dawlado inay u timaado maahane deegaan laba qof oo isku haysataa si kale iyo haasan qof la dilay iyo qof la dilay waa la dhamayn karaa wax dhibaataa ma laha sababto waxa wey waad og tahay ama qofkii baa la dilaa ama mad baa lakala qaataa saasay ku dhamaataa laakiin wax deegaan weeye waxaa la isku haystaa deegaankaasna wa wax ka qaban kara dawlad xoog laha wax ka qaban karna cid kale wax kama qaban karna m ugu dambeyntii hadda maalmo gudahood waxaa deegaanadaas hadda hoostaga dhabbad galdogob saxqurun lagu dilay tiro ku dhawaad toban qofood ah oo dad rayida u badnaa inta aad maamul ka sugaysaan hawsha in ay gacanta soo geliyaan soo ma moodid in colaadu ay halkaa faraha kasii baxayso oo dadkii islaynayaan oo dad rayida la laynaya weliba
galdogob waa puntland raxo waa puntland dhaxan dhaara iyo waxaas waa kimilka etoobiya weeye kimilka weeye laakiin dadkii baa meel walba wada joogo waa un dadkii wax carada carada dhooban mid kasta meeshuu ku dhinto qof lagu farxayaa ma jiro waa dadkii waxa islaynayaa wada deganaado waxa wada lahaado magaciisiiya marka annaga waxba ka wax anagu sideedaba hadda wax waa qabanaa afar hata kasta waxbaa qabanaa marka waxa weeye waa wax mataqaanaa u baahan dowlad bay u baahan yihiin waxa caradaan ka jira cid kale oo wax ka qaban kadhaa ma jirto haddana wax waa la qabtaayo africata kasta wixii dhawan waa laga daba tagaa laakiin hadde wixii waxaan rabaa wax rasmiya inay noqdaan baa la rabaa marka dawlad xoog badan oo kala celisa oo kala garsiisa baa dadkaana u baahan yahay dadkii qoryuu iska haystaa wixii cunoo jaad iyo qabre ka dhirgaa meesha marahaya aabihiis ma yaqaan magaciisa ma yaqaan dowladda ay ka baqi lahayd oo qaban qaban lahayd malama hayo kaasi waxau ahaa aadan cabdinuur galaal guddoomiyaha deegaanka dhabad ee gobolka galguduud oo u warameeyey laanta af soomaaliga ee v o a